bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada qodobada warka cahuwa kuwada ugu daro korona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya oo gobolka shabeellaha hoose ku burburisay beero si qarsoodaha loogu beerayay maandooreyha loo yaqaano xashiishka kuloomaysato la weysanaa oo laga helay xeebaha puntland faahfaahin oo ka soo baxaya qarax ka dhacay xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya rag loogu shakiyey al-shabaab in ay yihiin oo la qabtay caalamkana waxaad ku dhegaysa doontaan israa'iil oo amar cusub oo degnin ah ku soo rogtay koonfurta lubnaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
taasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gobolka shabeella hoose ku burburisay beero si qarsoodaha loogu beeray maandooriya xashiishka maxamed iidle ayaa muqdisho ka soo diray
ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa howlgal gaara oo ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku burburiyeen beero si qarsoodaha loogu beerayey maandooriyaha xashiishka kaas oo muddooyinka ugu dambeeyey howlgallada lagu burburinayay ciidanka dowladda federaalku ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwaas oo iyagu horey u sheegay in gobolka shabeellaha hoose laga ciribtirayo maandooriyaha xashiishka oo ay sheegeen inuu yahay dhibaatada keliya ee xilligan bulshada gobolka shabeellaha hoose dhibaatooyinka mararka qaar ku dhaca u horseeda deegaanada shalambood iyo janale oo ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose deegaan u dhexeeya ayay ciidamadu ka sameeyeen howlgalkan ay ku burburiyeen beeraha lagu beerayey sida qarsoodiga ahna loogu beerayey maandooriyaha xashiishka saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee howlgalkan hogaaminayey ayaana warbaahinta la hadlay ama dadkii isku dagaalayey ama dadkii xashiishku tacbanayey labada dhinac ha aadan ama kambaniga ha aado ama shirkadii ku heshiis ha ahaato xataa inaysan imaan karin ciddii meeshaan isku imaato oo ku tacbato talaabo sharca laga qaadaya maxkamadna waa horgeynayna saraakiisha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo saraakiisha laamaha amniga dhan waxaa leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin shaqada ugu fiicneed ajir ah oo oo dad la kala badbaadiyo oo la qabto tana ugu wanaagsan waxaan u taagannaa halkan beero lagu beeray muqaadiraad dagaallo fara badan ay ka dhaceen haddana aan dhex taagannaha muqaadiraadkan baabayno oo halkan u yaallo ujeedaan waxaan ka howlgelaynaa maanta ilaa aan ka ciribtirnan waa ku daba jirnaa waana ku howlanahay aduxunya dadka nas xumeeya geed xunna laanta xun haddii aad qabsato oo kula dhacay oo kula jabe marka nin xun waa ku xumeeya laa xun oo kula jabtaa taas been ma aha waxaan rabnaa beerahan xashiish hadda laleeya biimaal ma tacbado awardiinna ma tacbato daarood ma tacbado madaxweyne ma tacbato shakhsiyaad tuug aa tacbado xashiishkan tuuge laakiin waxay xumeeyaan marka ay wax sameeyaan qof alla qofkii ka mas-uulkaay ama khabiirkii ka dhasheen ay xumeeyaan beerahan xashiishka hadda lagu tacbaayo khaaraa galiy ku tacban qaaraa bocor ku yaalo qaaraa digir ku taal dadka hadda wax la cunug ku yaal waa lala hadli karaa lakin ninka xashiishka ugu yaal isla la hadla maxaa la leeyahay waxaa la leeyahay haddana xashiisha meesha ugu tacbay waxaa ka tacban faaraxweyne ciidanka xukumo waay maxamed sheekha xukumo hebelaa xukumo annagaa ku xun iitaana tacbo waxaanu leenahay ciidanka xashiishka inay tacbaan ku howlan haddii ay yihiin ciidan dawlad wax qaata ama nabad sugid ama boolis ama militari yihiin kan nabad sugid ahaan warqadiisa gruubkaas ka fiirsaa ciidanka ka mid ah mana ka mid noqon doono weligiis beertaas xashiishka xuquuqna kuma lahan mushaharna kuma laha ama been saameed xoog ha ku tacbado ama xiil ha ku tacbado amaad du amaanayo xaaraanay naga tahay shaqana kuma leeyin waa xun tahay aan xumeenin haddii ay galay kugu tacbanaa leed maanta ama digir ama moos isku yeela waa kala hadleen waxaan dhiraa ninkan waa baahan yahay waxa la cunaa isku tacbaday maxaa laga hadlaa hadii xashiis lagu amay beertaada xaaraanay naga tahay raalina kama nihin ogow xuquuqda ciidanka aad leed xashiishaas doonaya annaga noo amaa ka tidka nabad sugid waxaan ka hadlaa xaaraanay naga tahay manna soo gashid baaqadii ka jirtay halkan laba asbuuc ka hor waxyaabahay ka bilaabatay waxaa ka mid a waxaas maandooriyaha waxaa la yidhaha qabiilo iyo waxaasa dirirsan qabiilo ma dirirsana nimankaas daraaska abuuray iyo dad kale oo iyaguna sidoo kale beeraha sheegay ayaa xoogaa shaqaa ka dhex dhacday ayadiina waxaan ka soo saarna go'aamo go'aamadaasoo ah qof tegi kara oo ilaahay abuurtay lama arko meeshaas wixii dacwo isku qabana maxkamadaa ka furan maxkamadaa ka furan wuxuu dacwo isku qaba laakiin wax xashiish la yidhaha iyo beera lagu diriray iyo dambe ma arki karan dhigaayna ma aha deegaankan keliya ma aha deegaanka markoo dhan degmada markoo dhan deegaanada hoos yimaada wax xashiisa ama maandooriye ah waa ka mamnuuc ama sharambood ha ahaato ama buulomareer ha ahaato ama buufow ha ahaato ama janaal ha ahaato meel walbo manfac oo lahoo beer leh oo laga intifaacayo geedkaas waa ka mamnuuc oo maanta anaa ugu sarreeya meeshaan aadiyo ninka shalambood jooga iyo ninka buulo jooga iyo ninka janaala jooga isku sii inay amarkaas u fulinayaan waxaa la hadlaa beeraleyaa la hadlaa beeraley qabiil kale ma tihiin iskaashataa tihiin marka wax markay dhacaan oo qabyaaladda iyo wax loo soo rogaayo labada dhinac buu la waayay hal dhinac lama hadlaayo labada dhinac niman yahow wax habar gidir gaara iyo biimaal gaara la yidhaahda ma jirto waxaan rabaa deegaankaas beder deganaa bartooda ha ku soo laabtaan guryahooda ha ku soo laabtaan cid barakici kartaa ilaahay abuurtay ma jirto ilaahay dadka iyo macala beeraleyda amnigooda ilaahay ka sukow anaguuna saaran yahay maanta wixii ka dambeeyo waxaan rabaa beeraha nin waardiye u jooga mooyaane beero ciidan ku aruursan inaysan jirin mas-uuliyaddan amnigeeda annagaa qaadanayna beeraha shaqaaqooyinka ka dhacay labada dhinac cid imaan karta ilaahay abuurta ma jirto ciddii wax isku qabto maxkamadaa jirta ama odayaalaa jira si ha isku raadsadaan ayaga waxaa issoo siiyaan ama maxkamad waxaa soo siiso ama ilaahay kuuma darnaado odayaal gogoda walgalay waxa kala qaataan labada dhinac cid imaan karta ilaahay abuurta ma jiro laa walaa hunaa walaa ilaa hinaa waxay noqotaba kalluumaysato la weysanaa ayaa laga helay xeebaha puntland xuseen maxamed ayaa faahfaahinaya saddex nin oo kalluumaysato ah ayaa waxa ay ku soo caadiyeen xeybta degmada eyl ee gobolka nugaal kadib markii ay lix iyo toban maalmood dul subeynayeen biyaha raggan oo sheegay inay ka mid yihiin kalluumaysatada ka shaqeysa magaalada muqdisho ayaa sheegay in safarkooda ay kasoo bilaabeen xeebta curubo ee magaalada muqdisho iyagoo qorsheynay in hal habeen oo keliyaha badda ku maqnaadaan balse xaaladu ay isbedeshay markii motoorka doonta uu cilidoobay kalluumaysadan ayaa waxay sheegeen in muddo lix iyo toban beryaha ay badda ku dhex jireen iyagoo la tacaaliyay cuntayiri iyo biyari waxayna xuseen in magaaladaasi ay ku noolaayeen waa in muddadaasi ay ku noolaayeen jiirgaan biyo ah oo ay markii hore wateen iyo cad libaax badayl oo ay cuneen si ay u badbaadaan waxay sidoo kale sheegeen in dabeelaha iyo hirarka badda ay ku riixeen masaafo dhan ku dhowaad saddex boqol oo mayl ka hor inta aysan go-aansan in ay shiraac xirtaan taasi ugu dambeyn sahashay in ay soo gaaraan xeybta degmada eyl dadweynaha iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiinta ayaa waxa ay kusoo dhaweeyeen degmada eyl iyagoo sheegay inay gurmud u ridiyeen raggan markii ay xeybta soo caariyeen waxaana ay sheegeen in si deg deg ay u siiyeen cunto iyo daryeelay waxayna dadkooda ugu baaqeen in dadkani ay kasoo raadsadaan gobolka nugaal halkaasi gaar ahaan degmada eyl oo ay sheegeen in kulumaysatadani ay kusoo caariyeen inta ay kasoo caariyeen niman kalumaysato ah oo kasoo hallaabay ama kasoo dhumay sida loo yaqaano magaalada xamar ay ka shaqo tageen gaar ahaan gaar ahaan bateero saddex nin weeye waxay ka soo caariyeen toban saac iyo bara galabnimo degmada cayl ee gobolka nugaal waa nabad qabaaniin motoorka koolle ka jiiday dibooda bay la kulmeen insha allah adigaa ka hadli doona maaragta wixii ay la kulmeen annagu gurmud waan u samaynay waan soo dhoweynay saxiimadii motoorka waan jiidaynaa iyaguna waadaad bay u yimaadeen waxaa inta ka dambeyna insha allah waxaan la xirinay eeriyadoodii iyo meesha ka yimaadeen waxaan ku wareejinayaa nimankii soo hadlaayay oo iyagu ay magacyadooda sheegayaan aniga iyo meesha
بسم الله الرحمن الرحيم مرتر وحنا دد او كلوماجيتا بدا كشقينا بدان بدا كشقينا او حتى سدليا بطيرا كيمانه شن يتوا عشاء بدا سو سامن او بيان لين او باد لين او ابياس قوغا ان حسارنا مفان مطوركيا كولنا جيري او تونيشن عشاء بدا سو سبينين intaas oo hataa waali aan ku sigan inaan isbedelno oo doonta kasoo tagno aan dawaalano nafsadeena lasoo dawaalano alxamdulilah alshukura hatar magaceeya cumar saalax waaye hooyadii cishacale mataana ku magac dheertahay alxamdulilah hatana waa magaaladan kasoo caarinay eel alxamdulilah inkastoo aan aqoonin magaalo oo maasha allah dadka ku nool ay garab leeyihiinoo hiilo galaan waaye mafahant gudoomiyii degmada oo kalluumaysatada noo yimid oo garabna siiyey oo shacab baa noo yimid oo garabna siiyey odayaasha noo saare odayaashaa noo yimid doomankian doontiana lala jiiday korkaasaa saaranaya alxamdulilah waan nabad qabnaa
عليكم مهدي شريف شيخ عبد الله ومدعي مدح دير مهدي شريف شيخ عبد الله ومجالة عيله ما أنت قلبنا ما يتاري كوي طبن ساعة ومجالة عيله مكسو عاري ومركوسة شن إيه طبن عشو وبدأ سنسارنا وبيد لآن وانت لآن والحمد لله والآن هنا ومجالة حتى
faahfaahinno dhalaad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhaya xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dahar abshir ayaa faahfaahinaya warar dheerada ayaa ka soo baxaya qaxoogan oo ka dhacaya duleedka magaalada dhadhaab kaas oo lala beegsaday gaari ay la socdeen ciidamada dalkaasi kenya sida ay sheegayeen xogaha horodhaca ah ee laga helaya goobta qaraxaasi ayaa haleelay gaari ciidamadaasi ay ku safriyeen xilli uu marayay waddo ku taala deegaan u dhow xadka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya qaraxa kadib waxaa goobta ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale burbur gaadiid ila deegaanka ayaa sheegaya in weerarkaasi ay mas-uuliyadiisa sheegteen maleeshiyaadka al-shabaab kuwaas oo marar fara badan weeraro noocan oo kale ka geystay deegaanadaasi ku dhow xadka soomaaliya iyo kenya wararka la helaya waxa ay sheegayaan in ugu yaraan qaraxaasi afar askari ay ku dhinteen halka kow iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen dhaawacyada ciidamadani ayaa la sheegay in loo qaaday xarumo caafimaad oo ku yaala gobolka si lagu dabiibo sidoo kale gaariga qarax uu haleelay ayaa wararku sheegaya in guud ahaanba halkaasi uu ku gubtay sida ay muujinayaan sawiro iyo sidoo kale muuqaalo laga soo duubay oo la soo geliyey baraha bulshada warka caalamka militariga israa'iil ayaa soo saaray amro daadgureen ah oo ku saabsan qaybo ballaaran oo ka mid ah koonfurta puntland iyaga oo ku dhawaaqay in goobahaasi ay yihiin aag dagaal ka hor weeraro cusub oo ka dhan ah xisbullah ciidamada difaaca israa'iil ayaa ku booriyey dadka deegaanka inay u guuraan waqooyiga webiga zahrani oo qiyaastii afartan iyo shan kilomitir shan iyo labaatan meel u jirta xadka i d f ayaa sheegtay inay ku dhaqaaqi doonto howlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda xisbullah tani waa amarkii daadgureynta ee ugu weynaa tan iyo markii xabad joojinta ay dhaqan gashay todoba iyo tobankii abriil wuxuuna saameynayaa boqolkiiba afartan dhulka lubnaan horaantii arbacadii israa'iil waxay weerar ay ka fulisay magaalada koonfureed ee tayra bilaahi israa'iil ku eedeysay inay jebisay xabad joojinta ayaa sheegtay in dagaalyahaanadeedu ay isku dhaceen ciidamada israa'iil weeraradii dhaca arbacadii ayaa yimid kadib markii ra wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu ku dhawaaqay balaarinta howlgalka dhulka kadib weerar diyaarada aan duulaha lahayn oo xisbullah ku qaaday ciidamada haysta qaybo ka mid ah koonfurta lubnaan iyo sidoo kale shacabka ku nool waqooyiga israa'iil dhegeystayaal warwixii dalka iyo diyada caawin soo gala wanig intaa sidaas iyo nabadgelyo